iyadoo maalinta talaadada ay kowda bisha soo socotay nofembar ay si rasmi ay guddiga madaxweyne u xil saareen inay indhaindheen iyo turxaan bixin ay ku sameeyaan manhajka isku dhafan ee waxbarashada ee c b c ayaa waxaa arrintani magaaladani mombasa ka hadlay qaar ka mida bulshada magaaladani mombasa iyagoona ganafka ku dhuftay manhajkan oo ay sheegeen inuu culays badan oo dhinaca waxbarashada uu la yimid maxamed cabdulaahi ayaa lidhahaa waxaa maanta guddiga khabarka dawaan habaariga ay nooga imaadeen inayna arrintii c b c ga wax naga weydiiyaan arrin c b c ga annaga haddaanaan reer koosta ama reer sbaki masaajidka sbaki ku dukunni waxaan isku raacsannahay inay wax faa'iida ay ka jirin dhib moogi culays culays moogi faa'iida ay noo keeneen oo ay sababta u tahay maanta cunuga waxbaa keen la leeyahay casirka waxbaa keen la leeyahay ma wixii waa lacag waa qarash ma lacaga cunuga aan wax ugu bixnaan raadinaa mase lacag dooro socota keenaa la dhahay waxaa kala dhahay wax kala keena wixii markaan waxay noqdeen culays aan culays qaadi karin awal horo ilmaha way akhrisanayeen secondary ma keligaa lacag loogu bixi la raadin jiray hadda lacagtan waxay nagu bilaabatay kg three cunug waa cunug lasoo mashquulay maskaxda laga soo mashquulay waa qodob qodobka labaad cunug yar oo aanba si hataa loo qabaysta ama dhar loo dhaqda aan garanayn ayaa waxaa lageynaa la dhahay junior secondary cunugaas junior secondary waxba kama qaban kara dhib unbuu ka qabanaa wacalaykum asalaam waraxmatullah sheekh abubakar cabdu abubakar imaamka masaajidka alhudaha ee magaalada mombasa islamarkaana ka mid a culamada diinka ugu caansan islaamul goboleedka mombasa ayaa waxa uu sheegay inay diidan yihiin manhajkan isagoona ku baaqa in dib loogu laabto manhajkii hore ee waxbarashada Kwa hivyo hii nidhamu kwa jumla haifai. Kwa hivyo kwa njia fupi, pasina tusumbuane, rais alitoa ahadi kwamba ataiondosha hii nidhamu. Kwa hivyo twamkumbusha uh, Dr. William Ruto ile ahadi aliyoitukua aitekeleze, sababu hii nidhamu, ikiwa watu walioko miji mikubwa walalamika, je, watu walioko Gande na vijijini huko watawe, watafanya vipi? Ni kwamba hii nidhamu haikubaliki, ni ghali, inampa mtoto majukumu ambayo hayawezi ni kama mzazi yeye ndiye anayesoma. Imekuwa mzazi saa zote ni, ku, ni kufanya kazi ambazo mtoto mdogo ambaye yuko grade 1 anapewa kazi ambayo yeye yule mtoto hawezi kuzifanya. Sasa inakuwa ni mzazi afanya kazi zile.
macalin xiish xuseen oo ka mid ah barayaasha madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada mombasa ayaa waxa uu sheegay ka sokow waalid ahaan in macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ayagu xataa ay ku dhiban yihiin wakhtiga iyo shaqooyinka badan ee ardada la siiyey taas oo uu sheegay inay saameyn ay ku yeelatay barashadii qur-aanka waxaan ka codsanayaa dowladda kenya inay wax ka bedesho khaasatan madaxweyne ruutu waxaan leenahay sistamkii hore ku celi nidaamka hadda jiro aad baa macnaha u dhibtay dadka shacabka kenya ardayda wasaaziinta macallimiinta madarasada sistamkaas aad buu adag waxaan ka codsanaynaa leenahay dadka muslimiinta mabaasa degan khaasatan soomaalida anagoo ku hadlaaya afka macallimiinta madaarista waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay sistamka hore ku celiso ee dugsiyada waxbarashada dalka kenya aad buu inoo saameyn u yeeshtay carruurtii ayagoo yaryar sigis ayay iskuul galaan sigis bay ka soo baxaan deena waxaa loo diray homagan caadi ahayn beriga hore waxay ahayd carruurta ilaa brimary famuno aadaan qur-aanka way baranayaan madaarista owr waa jooji way diyaar bay ku ahaayeen toban sana ay iskuulaad kasoo bixi jireen qur-aanka way baran jireen ayuu qur-aanka xifday aad u wanaagsan ee aadi jireen suul sare ama fawan aadi jireen hadda wixii dhanba waa way isdaba mareen marka waalidkina waalidiinta dhibaato banay sheegteen guddigan uu sameeyey madaxweynaha dalka docr william ruto ayaa muddo laba asbuuca waxaa la filayaa in afartan iyo todobada kounti ee dalka ay soo dhegaystaan aragtida dadweynaha ee ku aadan manhajka isku dhafan ee waxbarashada ee c b c maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa